أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka roon howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashida etoobiya ayaa walaac xooggan ka muujisay ciidamo la sheegay in riddada masar ay u soo dirayso dalka soomaaliya maamulihii shirkadda imaaraadka d b wold ayaa xilkii laga qaaday kadib fadaaxadii ebstein madaxa maamul goboleedka gaalaraaca somalilan ayaa sheegay in mar dhow dowladda xabashida etoobiya ay ku wareejinayaan badda soomaaliya kooxda ridada soomaaliya ayaa is-hortaag ku samaysay shirar ay siyaasiyiinta mucaaradku ku qabsan lahaayeen xindaabka garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiinayey ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabti ah taariikhdii jiriguna ay tahay lix iyo labaatanka bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen oo gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ayaa lala beegsaday xero maleeshaadka riddada ay ku lahaayeen galbeedka magaaladaas waxaana jira khasaare cadowga gaaray dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada qoryooley waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dowladda xabashida etoobiya ayaa walaac ka muujisay ciidamo la sheegay in riddada masar ay u soo dirayso dalka soomaaliya warbixinta warkan waxaa haya walaalka cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda xabashida etoobiya ayaa si adag uga hortimid ciidamo ay dowladda riddada masar sheegtay inay u diyaarisay ka qaybgalka howlgalka saliibiga ah ee midooda afrika uu ka wado dalka soomaaliya qoraal shalay uu baahiyey macadka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa lagu sheegay in masar ay damacsan tahay in wadanka soomaaliya ay ka dhigto aalad loo adeegsado cadaadinta etoobiya maamulka abiy axmed wuxuu sheegay in qaahiro ay diyaarisay ciidan gaaraya kun iyo boqol askari oo ku qalabaysan hubka culus iyo diyaaradaha dagaalka kuwaas oo la qorsheeyey in la dejiyo shabeellada dhexe markay la wareegaan qaybta shanaad ee howlgalka shabeellada dhexe ciidamada masar waxay fariisin doonaan xadka istaraatiijiga ah ee etoobiya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay macadka arrimaha dibadda ee etoobiya qaabka ciidamada masar loo hubeeyey ayuu maamulka adis ababa uu walaac xoogan ka muujiyey waxaana uu ku tilmaamay mid ka duwan sidii hore islamarkaana aan waafaqsanayn habraacyada howlgalka ee yusom tillaabooyinkani ma ahan ayay tiri etoobiya ka hortag al-shabaab balse waa xeelad siyaasadeed oo lagu xanibayo saameynta etoobiya ee gobolka geeska afrika soomaaliyana looga dhigayo goob ay isku urursadaan cadowda etoobiya sidoo kale maamulka abiy axmed wuxuu carabka ku adkeeyey in qorshayaasha qaahiro ay ka leedahay soomaaliya ay ku qotamaan istaraatiijiyad labo aabur ah oo etoobiya kaga wajahan dhinacyada webiga niilka iyo sidoo kale biyaha badacas mahadsanida caliyare maamulihii shirkadda imaaraadka ee d b wold ayaa xilkii laga qaaday kadib fadeexadii ebstein waxaa saacadii lasoo dhaafay xilka qaadis lagu sameeyey madaxa shirkadda d b wold kadib markii la kashafiyey xiriir uu la lahaa mujrimkii lagu magacaabi jiray jeffrey ebstein oo ahaa ganacsade ameerikaan ah oo ku caanbaxay falal anshaxumo ah suldaan axmed bin suleymaan oo tobanaan sano hogaaminayay shirkadda d b wold ee fadhigeedu yahay dubay ayaa wajahaya baaritaan xoogan kadib markii la faafiyey dukumentiyo la xiriira ebstein oo daaha ka rogay waraaqo dhex maray labadooda oo ay ku jiraan isdhaafsi falal anshaxumo ah xubno ka tirsan koongareeska maraykanka ayaa sheegay in magaca suleymaan uu ka dhex muuqday faylasha la sii daayay taa oo dib u soo cusboonaysiinaysa baaritaanada la xiriira xiriirkii hore ee ebstin oo horey loogu helay dembiyo galmo ah xafiiska warbaahinta ee nidaamka dubay ayaa ku dhawaaqay in d b wold ay magacowday guddoomiye cusub iyo maamule guud kuwaasoo ahaa jegooyinkii horey uu hayay bin suleymaan d b wold ayaa warbaahinta laga leeyahay dalka maraykanka u xaqiijisay magacaabista cusub inkastoo ay ka gaabsatay inay faahfaahin ka bixiso xiriirka bin suleymaan la lahaa ebstin oo ku baktiyey xabsi ku yaalla new york madaxa maamul goboleedka gaaliraaca somalilan ayaa sheegay in mar dhow dowladda xabashada etoobiya ay ku wareejin doonaan badda soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa faahfaahinaya warbixintan dowladda xabashada etoobiya ayaa si adag uga hortimid ciidamo ay dowladda ridada masar sheegtay inay u diyaarisay ka qaybgalka howlgalka saliibiga ah ee midooda afrika uu ka wado dalka soomaaliya qoraal shalay uu baahiyey macadka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa lagu sheegay in masar ay damacsan tahay in wadanka soomaaliya ay ka dhigto aalad loo adeegsado cadaadinta etoobiya maamulka abiy axmed wuxuu sheegay in qaahiro ay diyaarisay ciidan gaaraya kun iyo boqol askari oo ku qalabaysan hubka culus iyo diyaaradaha dagaalka kuwaas oo la qorsheeyey in la dejiyo shabeellada dhexe markay la wareegaan qeybta shanaad ee howlgalka shabeellada dhexe ciidamada masar waxay fariisin doonaan xadka istaraatiijiga ah ee etoobiya ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay macadka arrimaha dibadda ee etoobiya qaabka ciidamada masar loo hubeeyey ayuu maamulka adis ababa uu walaac xoogan ka muujiyey waxaana uu ku tilmaamay mid ka duwan sidii hore islamarkaana aan waafaqsanayn habraacyada howlgalka eyusom tillaabooyinkani ma ahan ayay tiri etoobiya ka hortag al-shabaab balse waa xeelad siyaasadeed oo lagu xanibayo saameynta etoobiya ee gobolka geeska afrika soomaaliyana looga dhigayo goob ay isku urursadaan cadowga etoobiya sidoo kale maamulka abiy axmed wuxuu carabka ku adkeeyey in qorshayaasha qaahiro ay ka leedahay soomaaliya ay ku qotamaan istaraatiijiyad labo aabur ah oo etoobiya kaga wajahan dhinacyada webiga niilka iyo sidoo kale biyaha badacas mahadsanid cabdiqani kooxda riddada soomaaliya ayaa is-hortaa ku samaysay shirar ay siyaasiyiinta mucaaradka ku qabsan lahaayeen xindaabka garoonka diyaaradaha muqdisho yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya boqolaal maleeshiyaad murtadiin ah oo lagu soo daadiyey hareeraha garoonka diyaaradaha caalamiga muqdisho ayaa bilaabay inay celiyaan dhammaan saraakiisha mucaaradka ee doonaya inay gaaraan hotelka ay degan yihiin axmed madoobe iyo siciid deni war rasmi ah oo ka soo baxay waxaa loogu yeero golaha samatabixinta ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka xukuumadda riddada oo ay is-hortaha ku sameeyeen saraakiisha mucaaradka ee doonayay inay shirka ku qabsadaan hoteelada ku yaala garoonka diyaaradaha muqdisho waxaa xalay baaqday isku imaatin banlaaran oo ay isugu imaan lahaayeen axmed madoobe siciid deni iyo saraakiisha kale ee mucaaradka xildhibaan cabdirashiid jire qalinleh oo ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka lagu yeero nabad sugidda ay si bareer ah u celiyeen maxamed xuseen rooble iyo shariif sheekh axmed isagoona eedeen kulul u jeediyey xasan gurguurte waxaanu joognaa airbor hotel oo ah meeshii ay degan yihiin madaxdii golaha mustaqbalka waxaa dhacday in shirkii labaad oo loo ballansanaa maanta in la isugu yimaado golaha isugu yimaado in haddana mar kale laga hor istaagay sidii xalay looga hor istaagay iyadoo xalay raaligelin laga bixiyey wixii dhacay oo ra-isul wasaaruhu guryahooda ugu tegey madaxweyne sheekh shariif iyo ra-isul wasaare maxamed xuseen roble iyo haddana maanta sidii oo kaleento ay sameeyeen xukuumaddu ay samaysay inay iska hor istaag ku samayso madaxdii la rabay inay kasoo qayb galaan shirkii loo badlanaa kaasoo looga tashanayay in wadahadaladii loo yimid laga sii ambaqaado meeshaas marka waxay u muuqataa in dowladdu ay mar walba caqabad ku tahay in wadahadal la wada galo in la isaga yimaado arrimaha taagan in laga hortago firaaq dastuuriya marka waxaan aad uga xunnahay tallaabada mar labaad la qaaday waxay caddayn u tahay tallaabooyinka la qaadahay mar walba inay hor taagan yihiin in wadahadal yimaado in arrimaha taagan ee ugu horeeya dastuurka iyo doorashada waqtigeeda dhow yahay laga wada hadlo inay caqabad ku yihiin oo aysan doonayn in labadaba laga wada hadlo marka sababtaa darteed bay u samaynayaan kow iyo laba weeye waxa hadda aan ka hadalnay laakiin waxaan u malaynayaa inaysan ogolaan doonin in la wada fadhiisto isbuucii lasoo dhaafay ayay axmed madoobe iyo siciid deni waxay goob fagaara ah ka sheegeen in aysan muqdisho dib uga laaban doonin ilaa xasan gurgurte ay ku qasbaan in uu qabto doorasho ka dhacda teendhada afisyooni waad mahadsantahay yaasir wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askari toobadkeenha oo ka soo baxay safka murtadiinta sida uu warbixintan ku hayo marwaan maxmed wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe oo dhacda bartamaha dalka soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay sida weyn u soo gaarayaan askarta taa'ibiinta ah kuwaas oo ay ku jiraan maleeshiyaadkii duulaanka ku soo qaaday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayada islamarkaana ku dabay duulaanadii ay kala hortageen mujaahidiinta taa'ib nuur ibraahim cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee kooxda riddada soomaaliya isagoo sidoo kale ka mid ahaa maleeshiyada isugu yeera macuusleyda ee ku adeegato kooxda riddada isagoo toobadkeen ah ayaa lagu soo bandhigay degmada miirtaqo waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu bixiyey kaga warbixiyey ku biiritaankiisii murtadiinta isagoo sidoo kale taa'ibkan ka hadlay sababaha ku kalifay inuu isaga soo baxo safka cadowga magacaygu cali dhanuur dawe cali anigoo ka imaaday degmada maaday ka tirsanay ciidamada booliiska hirshabeelle gaar ahaan intaan degmada aan laysoo wareejin ka hor jowir saldhig ku yaalla oo layidhaha saldhigga galbeed ayaa lay diiwaan xukumi jiray waxay eeday sanad iyo saddex bilood intaa wax xaquuqa wax mushaarada intaba wax garaama midna ma jirin wax diin leh amba ilaa mahadiisu badan tahaye qaab loo tilmaami karo ooba islaamnimada lug ku leh haba yaraatee midna kalama kulmin kuma arag meesha aada iyo aad dhaqamo aada u foolxun ay dadkiioo xaqoodii lagu tunto ayagiioo la dhibaateeyo waxba loo qaban lacag dhaqaalo laga qaado mar walbo misenaan wixii qofka wixii laga qaada in wax loogu qabto amba ciddi dhibaataysan uun tabarucad iyo wax qofkii hadda matalan guri laga qadayo misena ganaaxaa taaya laleeyahay ee lacag la sii saarayd arkeen waxyaabaha saasoo wax damiir ku qaada kaliya ka mid mahayn dhaqamada aadka ugu faalka xunloo aan kala kulmay ayay ka mid ahayeen inaysan wax diin iyo midna aysan raad ku lahayn ee dad la soo adeegsadayoo ajaanib u adeegaya ay yihiin ay meesha aniga iga soo baxda ugu dambeyntii nuur ibraahim cali ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey degmada miirtaqo uu soo gaaray isagoo fariin baaqah u diray maleeshiyaadka weli ku harsan safka gaalada islamarkaana ugu baaqiyay inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta wilaayaduna tahay mid soo dhoweynayso fariintan u diraya waxaa ah in ay iskaga yimaadiin meeshaas wax nolola kuma hayaan wax diina ma yaaliin inay dadkooda ehelkooda walaalahooda diintooda ay dib ugu soo laabtaan ninkii ilaa maadiisu weyntaye ilaahay dartiis u shaqaysayo u shaqaysayo ninkii islaamka diintu waxay rag u adeega way rabtaa ilaahay baana uun kulley shacaadiisa ku sheegay haddii qolo qulubtooda ay qulubaha biniaadanka ilaah baa marba qof soo dumo qulubtiisa qofka qulubtiisa ilaahay soo dumee in uu dhankan maanta uu sidaas oo xagga uga soo jeediyay ewel oo ugu lunyay inuu ka tooba keenay oo inta ka jeesayay ninkii ay ka go-an tahane falalilah alxamdu ha soo dhawaayaan lanahay islaamkuna inuu gacmo furan dadka kusoo dhowiyaha meeshaan hadda joogo wax cilada aana kala kulmin degmada miirtaqo ay tahay cid alaale ciddii timaad lagu soo dhoweeyo hadda jeer rag baa soo gaara gacmo furanaa lagu soo dhoweeyaa wax waxba laga amba wax tabaaya amba midna intaba lama kulmin
askarigan toobadkeenka ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaya saldhigyada gaalada waxaana wilaayaadka islaamiga ah ku soo badanaya qulqulka saraakiisha iyo askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya safka cadowga allaah waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya mahadsanid marwaan bulshada ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaam jihaadi ah cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixinta warkan haya dad fara badan oo ka mid ah bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada xagar islamarkaana isaga kala yimid xaafadaha degmada ayaa isugu soo baxay fagaaraha aflaamta jihaadiga lagu daawado kuwaas oo goobta uga bogtay daawashada aflaamtii ugu dambeysay ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataa'ib al akhbaariya aflaamta ay daawadeen waxaa ka mid ah kuwii soo bandhigayey weeraradii mujaahidiinta ay cagta ku mariyeen saldhigyadii maleeshiyaadka murtadiinta ee kudhaa iyo jabad godane ee wilaayaadka jubbada hoose iyo shabeellaha dhexe intaasi kadib qaar ka mid ah bulshadii aflaamtaasi daawatay ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andulus bismillahi raxmaan raxiim caawa waxaan daawanaynaa aflaam fara badan filinkii cusba mu'asasada alkataa'ib ay soo saartay kuna saabsanaa dagaalkii ka dhacay duleedka degmada warsheekh ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe weliba gaar ahaan deegaanka la yidhaahdo jabad godone insha allahu tabaaraka wa tacaala anoo magacayo dhahaan cali ibraahim buule oo roogo degmada xagar oo kuma fiirsanay filimaan oo ka saabsan gaaladii orleyow insheeda dhoore markan uu ka far haddaan maha koogu koro inshaa mujaahidiinta maanka baaqane intiionay dagaalka iyonay walaa miilyo suronye intiionay qorunka sii soodaan intay jihaad ka qeybgalan naftaan ka booriyaan magaciga waa faadaha cabdiraxmaan joogta degmada xagar waxaan daabtay filim jihaadi ah oo ku saabsan aargudka jamaame adeeda lama soo koobi karo magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan cali nuur caawa waxaan daawanay filimkii kudhaa ee walaalaheen muslimiinta mujaahidiinta ay ku xasuuqeen murtadiinta iyagoo uga aargudaya gaaladii xasuuqday ee duqaymaha ka geystay deegaanka jamaame caawa filimkaas waxaan ku daawanay murtadiinta oo afka ciidda loo daray iyagoo badda isku tuuraya walaalahan mujaahidiinta ugu daba tegay oo bartooda ku tooganaya labadii filin ee ugu dambeeyey ee ka soo baxay kanaalka wararka ee kataa'ib el akhbaariya ayaa si weyn toddobaadkii la soo dhaafay looga daawaday wilaayaadka islaamiga ah halka soomaalida inteeda kale iyo caalamkana ay kumanaan kun oo ruux ka daawadeen aaladda internetka mahadsanid bukhaari ugu dambayntii munaasabad arday shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ayaa ka dhacday degmada jilb ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed duubow ayaa faahfaahinta warkan eegaya waxay ahayd xaflad heerkeedu sarreeyey ujeedkeeduna ahaa in shahaadooyin kala duwan la siiyo ardayda wax ka barata macadka barashada luuqadda carabiga ee imaamu maalig oo sidoo kalena lagu barto cilmiga xaasuubka amaba kombiyuutarka xafladda ayaa shahaadooyin lagu siiyey ku dhowaada soddon arday kuwaas oo maraaxiil kala duwan ahaa qaar ayaa la siiyey shahaadada dibloomada luuqadda carabiga qaar kale ayaa ka gudbay mustawaha koowaad iyo labaad ee carabiga halka kuwa kalena ay macadka ku barteen aaladda kombiyuutarka oo dhammaantoodba la siiyey shahaadooyin ka tarjumaya wixii ay ku soo barteen macadka imaamu maalig xafladda ayaa ka dhacday hoolka sumaye ee magaalada jilib waxaana ka soo qayb galay culimo maamulka islaamiga ah ee degmada jilib waalidiin salaadiin maamulka macallimiinta iyo ardayda macadka imaamu maalig ee barashada luuqadda carabiga ugu horreyn waxaa xafladda kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah culimmada waxa weeye waa waajib min waajibaati diinina wey diinteenna waajib ka mida maadaama luqadu ay tahay min addiin ay tahay culammada qaarkood siay u shaacireen shaykhulislaam oo kale waajibun wa fardun mafruudun cala alcibaad qof walba waajib lagu leeyahay waa iyagu yidhi maxaa dhacay kitaabka iyo sunnada waa luqa alcarabiya kusoo degeen oo kala hadlayaan mina la fahmi karo luqa alcarabiya la'aanteed marka maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib waxaan waajibka la gaari karin ilaa isaga in la maro mooyaane isna waajib buu noqonayaa kullamaa luqada uu kusii durko qofku oo uu darajo fiican ka sii gaaro wuxuu sii fahmayaa kitaabka iyo sunnada intaasi kadib ardayda macadka imaamu maalig ee barashada luuqadda carabiga ee magaalada jilib ayaa sameeyey bandhig facalaynaa an naqrisa fii quluubina xuba allugati alcarabiya wanabdula fiiha gaayata juhdina xataa nakuuna maahiriina wabaariciina fiiha wamuballiqiina risaalata alislaam ilaa jamiici anhaa'i alcaalam haama alfu'aadu birawdaki alrayaani asma allugaati rabiibat alqur'aani ana lan ukhaatiba birradaanati yacruba أو أستعير مترجما لبياني
أيها الأخوات نتعلم اللغة العربية ونبذل غاية جهدنا حتى نكون ماهرات فيها أيها الأخوات للغة العربية مهارات ينبغي لدارس اللغة العربية أن يمارسها وإذا مارس الضارب هذه المهارات يجد بالقدرة على التعبير عما يجول في قادره لغة الضاد حكاية فخ وعز ومجد بدأت هذه الحكاية عندما اختار الله هذه اللغة العظيمة أن تكون لغة القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لا تلمني في هواها أنا لا أهوى سواها لست وحدي أفتديها كلنا اليوم فداها أنا النحو العربي أنا الصرف أنا الاستقاق أنا الإعراب فأنا من قيل فيا فاطلب هديت ولا تك متأبيا فالنحو زين العالم المتفنن فالنحو مثل المنح إن ألقيته في كل صنف من ضعام يحسني أيها المتعلم أيها الأستاذ أيها القاري إذا أردت من علوم أجلها فأجلها مقوم ألسن maamulka machadka ayaa dhankiisa ka waramay xafladda loo dhigay ardayda dhammaysatay waxbarashada machadka معهدك إمام مالك لتعريب الأمة أو للعربية والحاسوب آه، مستويات كماشا الغفر كلي بارك الله فيكم وحين نقول دوران آه، دور مستوى مستواها وكرية وعن شهادة سينينو آه، جود هان عدد كلا سينايو آه، شهادات كماشا لا سينايو وسقالي لبعتر أرضي سقالي لبعتر كاس أرضي وحي سوجرا كوا دبلوم لا سينايو مستواها سري كوا مستواها الدحية شهادة لا سينايا كوانا مستواها كوباد أي هذا كسو قدبين oo dhammaan la siinayaa Ee, marka insha allahu tacaala waan gudagelaynaa biidn illahi tacaala kama marneen waalidiinta oo iyagana si weyn u soo dhoweeyey waxbarashada ubadkooda aad baan arrintan ugu faraxsannaha annagu maanta inaan aragno ardadannadii oo luuqatul carabiya ku hadlayso waa wax badan in badan baan tamaninaynay waxaa weeye maanta inaan helnayna aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waalidiinta magacooda anigoo ku hadlaya waxaan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno xaflado min xafalaati macad imaamu maalik ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in macallimiinteenni noo xifdiya ee macadka noo dhigaysay marka muhiimad weyn ay leedahay luqadda carabiga barashadeeda ilaahi subxaana wa tacaala nicmada markaad ka shukrisa wuu siyaadiyaa ilaahi wuxuu leeyahay lain shakartum la asiidannakum dhan kale waxaan leeyahay macallimiinta ajirkiina allaha badiyo waan idinkaga mahad celinaynaa waxaana idin soo dhiibnay carruur waana ku sabarteen maantana meelo dhex ayay marayaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu